waa mahadsantaha ibrahim shirka jilaaid an saaka qabano wuxuu ku saabsanaa dabcan qadiyadda badda qadiyadda badda afar sano ku dhawaadkii lasoo dhaafay meeshii dowladdan ay ugu timiday taagan tahay waxba kama dhaqaaqin saddex jeero isku xigta in dib loo dhigo oo mar walbana kenya codsigeeda daraadii dib loogu dhigo dowladdeenuna aanay ka hadlin oo aanay sheegin waa diidaneen un bayna dhacdaa laakiin inay diidaneen wax caddaynaayo ay dadka tusi weydo arrintaas dee arrin shaki badanna abuurtay dadka soomaaliyeedna ay xaq u leeyihin inay wax ka ogaadaan waaye marka inaan dadka soomaaliyeed la wadaagno arrintaas dareenkaas ayaan saaka shirka jilaaid madaxweyne tan iyo markii dowladdani timid way daba socotay kiiskan oo mar kasta oo dib loo dhigo way ka hadlaysay sida ay uga xun tahay iyo sida ay diyaarka ugu tahay in ay kiiskan ka gungaarto marka eedaha aad jeedinaysaan xaggee ka keenteen waxaan rabnaa ibraahino waa mahadsan tahay qadiyadda baddu tiiranay leedahay calaamooyinay leedahay waxyaabo badan oo dadku fahmay leedahay annaga macluumaad dadka in lala wadaagay xaq u leeyihiin dowladdan macluumaadka dadka lama wadaagto waa qodob qodobka labaad oo hadda maanta aan soo qaado muhiimka wuxuu yahay dadkii soomaaliyeed ee qadiyadda ka shaqaynayey looyaradii caalamigii hadday tahay xeel ilaaliyayn hadduu yahay safiirkii maxaan ku midowga yurub noo fadhiyo sida gaarka qadiyadda baddu waa qaarna waa qaanuun waa sharci qaarna waa diblomaasiyada dadkii loo xil saaro dhanna hadda maanta xilka ma joogaan dadkii lagu bedelina lama sheegin asbaabta kaliftay saddex jeer in maxaan ku ihahdaye waa ka xunnahay dee isnad inaaf dadka soomaaliyed kuma filla waa ka xunnahay inay tiraahdo sabab cad waa inay dowladda la timaadaa oo ay maxkamadda ma anagu qanci weynay ma waanan bategin muxuu ahay maxkamadaba aan waxba geynin laakiin de waa ka xunnaho maxkamadii hasaan yeeshay saddex jeero isku xigto maxkamaduna qaanuunka markay dabaqayso muxuu ahay qodobay ku istaagtaa laakiin waxaan kale oo xeersi jabka ah ogolaanshiya laba dhinacaa loo baahan yahay marka annaga dowladdeena shaki badanaan qabnaa waa inay caddaysaa waxa waxaan ay ku dhaceen waxyaabaha aad ka shakisan tihiin ee aad tuhmaysaan maxaa ka mid ah waxaan tuhmaynaa dadaal yari inaan dadaalkii loo baahnaa inaan la gelinin waxaan tuhmaynaa dadkii ka shaqayn lahay iyo quwaddii aqooneed ama waayo aragnimo ka shaqayn lahayd meesha inaan la gelinin waxaan tuhmaynaa heshiisyo hoose oo maxaan ku idhahdaa iyo macaamilaad hoose inay jiraan ciday doonaan baa aadaan waxyaabahaas oo dhan baan tuhmaynaa dowladduna caddayn waa bixilaada ilaahay hadda laakiin macaamilkaas hadda aad ka hadlayso waad og tahay kenya iyo soomaaliya waayadanba iskuma fiicneen arrimaha badda dartood dowladduna waxay dhibaato kala kulantay kenya in arrintaa badda ay weli daba taagan tahay mamaya anaga ma aaminsanay in ay kenya dhibaato kala kulantay arrinta badda dowladdan markay imaanaysay maxkamaday tiilay kenya iyo soomaaliya iskuma xubnayn dacwadeena ayadoo taagan ayaan macaamilaynay isbooqanaynay jirar caalami isu tegaynay goobaha caalamiga ah ee gobolka ama goboleedka ama igat ha haata ama eu haata ama un haata meero badanaa dowladda kenya ay qadiyad soomaali ay waday ay u codaysay hor ay daba istaagtay kuwo badanoo ayaga wateen aan anaga u codayno daba istaagnay annaga intii ma qabi aniga kenya iyo soomaaliya cilaaqaad xumadooda inay tahay muxuu ahaaye qadiyad badda laakiin waxaan qabaa mashaakilaad yaryar oo dalkan ka jiro dalkan mashaakil ma la-aanayo kuwo waaweyn iyo kuwo yaryarba waa qabaa dowladdu inay dadka ateshinkiisa ama dadka muxuu ahay sii jeediso oo ay cadow u abuurto cadow aan jirin ay u abuurto aan u tuhmaynaa laakiin annaga ma garanayno cadaawad kenya iyo soomaaliya ka dhexaysa annaga ma ogin dowladda iyo taageerayaasheedu waxay ku doodaan in arrintan qadiyadda badda iyagu ay ka yihiin meel adag inay iska taageen laakiin qolyaha mucaaradka ah iyo kenya inay aada isugu dhow yihiin marka eedahaas idinka laftigeeda laydiin jeedinayo maxaad ka dhihi lahayd madaxweyne waxa ilaahay abuuray oo ka jira ma jiraan beenlow nin dhintay iyo nin muxuu ahaaye maqanuu markhaati uqabsada ahaa la dhihi jiraye annaga dowladda markay sheegtay natiga cadaadisaa laygu hayaa waa barbar istaagnay saxaafadan istaagnay idaacadda dowladdan ka hadalnay idaacadaha dhammaan ka hadalnay waa ku garab istaagnay mana ka shakinayno dowladda inaan ku garab istaagno qadiyadda badda laakiin xagladeed wax gunta lagu qarsado waa ka weye dowladda waxaan waa u qarsan yahin laba naqaano maxaan garab istaagna annaga iyo kenya soomaaliya iyo kenya laba daloo daris a waaye option aan ahayn inay calaaqaad fiican lahaadaan ma qabaan in hadda cadaawad kenya laga abuurana wax maslaxad soomaaliyeed ah mar dhow iyo midfog ku jirta ma jirto dowladdu inay dadka ku marin habaabiso xuduuddiyaan soo xiraynaa ayadoo kumanaan ciidanka kenya ay dalka gudihiisa ay joogaan xikmadda ay ku salaysan taha annaga ma garanayno diyaaradaha dhulka soomaaliya kama gudbi kara diyaarada war dowladdu dadka ha la hadasho waxa u sheegto runtan ha u sheegto dadka soomaaliyeed way mudanyihiin madaxweyne go-aanka cidda qaadata waxay ahayd maxkamadda caalamiga ah waxaad ahayd madaxweynihii geeyey kiiskan maxkamadda caalamiga ah dhowr jeerna waad sheegaysaa hadda in dib loo dhigay rajadaadu maxay tahay kiiskani xaggee ku dambayn doonaa aniga markii hore baa dee qiimeyn dabaan sameynay dacwadda markaan geynaynaba waxaan u arkaynay in aan kays xoogan oo aan qadiyad xoogan oo aan xaq u leenahay oo sharciga caalamiga waafaqsan oo aan heli karno annaga kenya laba jeer ugu yaraan yaan wadahadal galnay si aan si nabada ugu dhammayno waana rabnay inaan ku dhammayno meeshii annaga aan aaminsanayn xuduuddeenna bad inay marto ee xeerarka caalamiga iyo dhaqanka caalamiga jiro uu tilmaamayey inaan ku qancino kenya walaalayaal raalli ahaada xuduudda xagga ma martay intay martaa inaan ku qancino isku daynay laba maraan aan kulanay oo wasiirkeena arrimaha dibadda iyo wasiirkeeda arrimaha dibadda hogaamiyana ay kulmeen waa ku qanci weynay hadda markaan ku qanci weynay qarniga koob iyo labaatanaad dad xadaariyiinaa nahay meeshaasa adduunyada u samaysatay in lagu kala baxo meeshaan tagnay marka waxa waaye aniga waa aaminsanahay qadiyaddeena waa xoogan tahay inay guulaysanaysaanan aaminsanahay boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay inay guulaysanayso haddaanan dayac iyo maxaanku yidhahdaaye hadaadu fiiro annaga xaggeena khalad yaro khaladaad annaga xaggeena ka dhaca haddaanay dhicin oo sida iyihiin aan wajaad ilaa iyo maanta lama yaqaano hor dacwadii yaa ka mas-uul oo soomaaliya mas-uul ah madaxweynihii waa aamusan yahay ra-iisul wasaarihii waa aamusan yahay dadkii dadka soomaalida ay ku barteen oo maalin walba lacagii jiro u sheegi jiro u sharaxi jira xilalkii ma joogaan waa laga qaaday yaa maanta meel cidlaan ay dacwada ka guulaysanayn guuldarrada soo socotaan u jeednaa waxaan la qaylinayno oo aan ka afeefanaynana waa arrintaas waay